alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llah kitaabu zaka sakada axkaamteeda kitaabkii ka hadlayay wey sakadu luqada carbeed waa annamaa waziyaada walbaraka wa kasrat اlkhayr shaygu inuu kobco uu kordho oo uu barakoobo khayrkiisuna uu bato ayaa zaka la dhaha sharcanna waa ismu limaali makhsuus yu'khadu min maali makhsuus calaa wajhin makhsuus waa magacuu iska leeyay maal gaara oo la bixinayo o maal gaara laga bixinayo qaab gaar oo shuruudo watana loo bixinayo yusrafu liطaa'ifatin makhsuusa koox gaarana la siinayo oo ahlu zakaa bisharaa'iطa makhsuusa shuruudo gaara isagoo leh waxaana zakaa loogu bixiyey lannu maalku waa ku barakoobaya zakada waa ku kordhaya wma aataytum min zakaati turiiduuna wajha allah faulaaئika hum lmudcifuun buri ilaahay subxana wa tacaala waa rukunka saddexaad ee ka mida arkaanta islaamka qofka waajibnimadeeda diidaa si guud ama si gaara u idhaa aniga waajibiguma aha iyadoo ay ku waajibtay u gaaloobaya xataa ha bixiyabe haddaanu ahay mid jaahilo jahliga loogu cudur daaraya sida qof islaamnimada ku cusub ama cilmigii culimada meel ka fog ku barbaaray qofka markaa ku bakayla waajibnimadeeda iyadoo ogol ah hadduu qof qura yahay xoog bay dowladdu kaga qaadaysaa hadday koox yihiin oo yidhahdaan dagaal baanu ka xignan oo lala dagaalamaya sidoo abubakar sameeyey sakada waxaa waajiba mar allaale markay waajibto sanadkii sakadu uu dhammaado si deg dega in loo bixiyo mar haddii bixinteedu ay suurtowdo oo maalkii uu xaadir yahay dadkii la siin lahaana ay joogaan iyadoo xaaladdu ay saasi tahay hadduu dib u dhigo sakadii uu bixin waayo qof ilaahay caasiyey buu noqonayaa hadday xooluhu baaba-aanna waa lagu yeelanaya xataa isagoo dhintay waa dayn ilaahay rasuulkuna wuxu uhi fadayn ullahi xaqu an yuqdaa ilaahay deyntiisaa u mudanoo xaq leh in la gudo la bixiyo halkaa wuxuu kaga hadlay sheekha kitaabka qoray xoolaha ay sakadu ku waajibto si guud buu u sheegay kadibna waa kala qaadqaadi doonaa tajibu way waajibtaa buu uhi azakaatu zakadu ee ijmaalan jumlad ahaan ama duuduub ahaan fii khamsati ashyaa shayaal oo shana bay ku waajibtaa oo maalka ka mid a ay min almaali wa hiya ashyaadaasi ka koobaad almawaashi weeyi waa xoolaha nicmooleyda ee la dhaqdo oo almawaashi waa jamcu maashiya fii luqati اlcarab tuطlaqu calaa kulli daaba xayawaan kasta oo dhulka dul socda ayaa maashiye la dhahda lanna almaashiyata min almashi magaca socodka ayay ka timi laakiin halkan loogama jeedo xayawaan kasta oo dhulka dul socda waxaa looga jeedaa bahiimat اlancaam xoolaha nicmooleyda la yidhaahdo geel iyo lo-da iyo ariga saddexdaasaa looga jeedaa ijmaacan aani shayga labada saka ay ku waajibtaa alahmaanu weeye waa waxa wax lagu kala iibsado oo halkan looga jeedo dahabka iyo fidada oo dahabka iyo fidadu iyagaa ku jiray halka maanta lacagaha wax lagu kala iibsada ay ku jiraan sa awgeed baa alahmaan loo yidhi annaqduna waa la idhaahdaa marka alahmaan waa jamac mufradkiisu waa haman wahuwa ma quubila bihi اlmabiicu min naqdi aw gayri sidiisaba haman waxaa la idhaahdaa shayga la kala iibsanayo waxa lagu bedasho lacaga ama wax kala ah kaasaa la idhaahdaa haman lakiin halka waxaa looga jeeda alasmaan adahab wاlfida baa looga jeeda ijmaaca waxaa la mida dahabka iyo fidada oo saka ay ku waajibtaa lacagahan markaa warqada ah ama macdaniga ah ee casriga la isticmaalo oo waa haman qaa'im bidaatihi waa naqdi goonidiisa u taagan wey marka halkii dahabkiiyo fidada ayay galeen oo sida ay saka ugu waajibaysay bay ugu waajibaysaa say ribada u gelaysayna lacagaan ribada u gelaysa laakiin jawaahirta kale dhagaxaanta kale ee qaaligaasa yaaquudka iyo lulu-a iyo marjaanka iyo aad ba qaali ha u noqdaan oo dahabka iyo fidada baa ka qaalisanaadaane saka kuma waajibto ijmaacan wazuruucu wthaaliu nooca saddexaad azuruucu weeye waa wixii la beeranayey waxa labeero la beero oo dhanna saka kuma waajibto isagaa inoo sheegi doona waxa la beero ee saka ay ku waajibto anfiquu min طayibaati ma kasabtum mima akhrajna lakum min alardi buuhi ilaahay waxa xalaashee aad tabcateen sake ka bixiya taasi waa ganacsigii wmima akhrajna lakum min alard waxa dhulkaan idinka soo saarayna sake ka bixiya waa azuruucu wاhimaar waa raashinkii iyo midhihii wاhimaaru wاraabicu nooca afraad ahimaaru midhihii weeyi midhaha ay saka ku waajibtaana waa midhaha geedka timirta ee atamru laydhaa iyo midhaha geedka cinabka ee zabiib laydhaa labadaasunbaa midho ay saka ku waajibta jira wcuruud tijaarati wlkhaamisu nooca shanaad saka ay ku waajibtaa curuud tijaarati weeye waa waxyaabaha laga ganacsado ee la iibiyo loona rogrogo si looga macaasho waxaa la isweydiin karaa maxay shantan sekadu ugu waajibtay kuwaan iyaga ahayna aanay ugu waajibin lanna wa madinat namaa waziyaada gaaliba bikhilaafi gayriha shantani sifay leeyihin sifadaasoo ah sida khaalibkae xaaladooda u badan tahay waa wax kordho oo ziyaado wey oo sekadu aanay marin ahayn daliilkuna shantan ayuu sheegay asalkuna waa qofka inaan xoolihiisa laga qaadin oon lagu lahayn ilaa daliil ku waajibinaya in wax ka bixiyo la helo shanta nooc nooc waloo ka midaba sekada isaga laftiisaa laga bixinaya yacnaa noociisaa sekada laga bixinaya xoolaha sekadooda xoolaa lagu bixinaya dahabkii iyo fidadii iyo sekadooda naqdi baa lagu bixinaya raashinkii raashin baa lagu bixinaya midhihii midhaa lagu bixinaya shayga qura ee sekadiisa qiima lagu bixiya waa curuudu tijaara waa alaabta ganacsiga iyaga waa la qiimeynaya qiimahoodaa sekada laga bixinayaa qiimaa sekadoodana lagu bixinaya waxaa lagu qiimeeyo dahab ama fida ama lacaga fa ama almawaashi miyaa tafaasiiltiibuu tafaasiishiibuu galee nicmooleydii miyaa fatajibu waa waajibtaa azakaatu zakadu waama fa ama almawaashi wixii soconaya miyaa waxa soconaya o dhan bu halkan uga jeeda hadalkiis dambaa tusinaya fatajibu way waajibtaa azakaatu zakadu fii alaaثati ajnaasin saddex jinsi oo minha waxaa dhulka dul socda ka mida wahiya saddexdaa jinsi alibilu waa geela walbaqaru iyo lood iyo walkhanamu iyo adhiga waxaa dhulka dul socda ee noole xayawaana saddexdaas ayay saka ku waajibtaa dee lagu sheegay axaadiida nebiga oo fardihii iyo dameerihii iyo addoomihii iyo wixii iska dhale ee saddexdan iyo xayawaan kale ay iska dhaleen iyo sidaa kuma waajibaysa nabigu wuxu leysa cala lmuslimi fii farasi wagulaamihi sadaqa qofka muslimkaa faraskiisa iyo addoonkiisa toona yacnaa saka kagamay waajibin dameeraha markii rasuulka la weydiiyey miyaa sake lagu leeyahay wuxuu yihi aayadda faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara wax dameeraha ka hadlaya aayaddaasa lagu soo dejiyey buuri aayadda macnaheedu waa macno ballaarhan oo dameeruna way hoosgelayaan oo macnuu waxa weye qofka dameerkiisa khayr ku qabtana khayrkaa qiyaamo uu arki ka shar ku qabtaana sharkaa waa lagu abaal marno uu la kulmo kuwan aynu sheegnay haddii ay yihiin kuwo laga ganacsanaya ganacsi ahaan bay saka ugu waajibaysa hadduu qofku addooma ka ganacsanaya ama fardo ama dameero ama waxyaabahaas xayawaan ahaan uguma waajibaysa ganacsi ahaan bay ugu waajibaysa وsharaaiط wujuubihaa sekada waajibitaankeeda sekada xoolaha waajibitaankeeda shuruudeedu sittaةu أشhyاa waa lix shardi lixdaa shardi marka laga helo xoolaha geel iyo lood iyo ariga lixdaa shardi marka la helo ayay seka waajibaysa mid ka mida hadduu maqan yahay seka waajibi mayso alawal shardiga kuwaad alislaamu islaamnimo weeye macnaa waxa loo jeeda islaamulmaaliki qofka xoolaha li waa inuu yahay qof muslima kaafirkii diinta islaamka aan sooba gelin saka kuma waajibayso waajibnimo lagaga dalbo sekada waaa sekadii bix isagoo gaala laakiin aakhiro sekaduu bixin waayo waa lagu ciqaabi doona ila waxa waajibku ah inuu islaamo markuu islaamana sekada u bixiye markuu soo islaamana sekadii inuu qalleeya waajibkuma aha murtadkii baa yimi kii muslimka aan jira diinta ka baxay kaa maalkiisu waa mawquuf yanaa xukum gaara male wuu laalaadaa waa taagan yahi hadduu ku soo noqdo islaamnimada sekadii way ku waajibaysaa maalkii intii uu murtadka ahaa maalkii sekadu way ku waajibaysaa hadduu diinta kusoo noqdo waa inuu isagu leeyahy baa markaa caddaatay oo intaa murtadka wahaa o dhan isagu u lahaa maalka haddaanu diinta ku soo noqonna saka kuma waajibayso waxaa caddaatay maalka inaanu isagu lahayn ee uu ahaa maal baytulmaalku uu leeyahy khasnada muslimiintu ay leedahay aani shardiga labaad alxuriyatu xornima weeye oo addoon noocuu yahayba saka kuma waajibto hadduu qini yahay oo ka addoonnimadiisu ay dhamaystiran tahay ee magac kale aan lahayna addoon mooyaane hadduu mudabar iyo mid gadaal laga xoreeyey hadduu mukaatab iyo mid heshiiskaas xoreynta lala galay oo muwalad hadday tahay addoon sayidkeedu weyn la dhashay sababtaan xoolaha addoonka saka ugu waajibayna waxay tahay leannu laa yamlik addoonka waxba ma mulkiyo waxba ma yeeshaba wuxuu la mid yahay markaa xooluhu la mid yahay xagga waxyeelashada markaa dee xoolihii xooluhu shaqaysto oo dhan qofku addoonka u yahay baa iska leh marka kaasaa sakadoodu ay ku waajibaysaa waxaa laga soo reebayan addoonka mubacadka mubacadku waa ka barh xoraysan haddii la haaf xoreeyey qeybtiisa xortaa wuxuu ku milkiye uu ku yeesho ayay saka ku waajibaysaa oo hadduu maal milkiyo xornimadiisa iyo addoonnimadiisuna ay kala bari isu yihiin xoolaha kala bari inuu sakeeyaabaa ku waajibaysa whaaliu almilku waa lahaanshaha attaamu ee dhammayska tiran xoolahan qof kale waa inuu si dhammaystiran u leeyahay bimacnaa an yakuuna milkuhu gayra mucaradin lisuquuط lahaanshihiisu mid inuu dhaco meesha uu ka baxo u bandhigan waa inaanu ahayn oo qofkeebaa xoolale laakiin xoolaha aan si dhammaystiran u lahayn dadka xoolaha le si dhammaystiran aan u lahayn waxaa ka mida mukaatabka addoonka uu sayidkiisu la galay heshiis isxorayna uhi lacagta intaa leeg intaasoo markaa gacmood u kala bixi sanadba intaa bixi markaad dhamaysto xor baad xoolaha uu shaqeeya isaga ayaa leh addoonka mukaatabka ah laakiin lahaanshihiisu ma dhammaystirna oo yamliku lmaala walaakin milkuhu daciif lahaanshihiisu waa daciif muxuu daciif u noqday lahaanshihiisu de hadduu xoolaha iska bixin kari waayo xoolihii lagula heshiiyey khalaas xoolu waxay ku wareegayaan sayidkiisa ila addoonnimu ku baaqi noqdeen aw cajaza nafsahu waxaa la mid ah hadduu idhaahdo nin waan iska heshiisku dhinaciisa jaa-is buu kayo markuu doono ka bixi karaa wuxuu odhan karaa war waxna isxorayn maaye addoon baan iska ahaanaya hadduu sidaa idhaahno xooluhu shaqeeyey intuu heshiiskaa ku jiray sayidkiisaa iska leh markaa lahaanshihiisu waa daciif waxaynu shardigaa ka fahnay shardi kaloo ah an yakuuna almaalu limaalikin mucayanin xoolaha qof mucayane cid mucayane waa inay leedahay qof ha noqda amaha ka batee oo xoolaha aanay cidi si gaara u lahayn saka kuma waajibsida xoolaha dowladda iyo xoolaha hay-aadka iyo jimciyaadka khayriga ah iyo almaalu lmawquufu calaa jiha maalka loo waqfiyey dad aan la tira koobi karin wuxu uhi maalka boqolkayga geela waxaan u waqfiyey masaakiinta ama fuqarada ama alabatulcilmigaan u waqfiyey dadkaas dad la tira koobi kara maa ilaa qiyaamaystama taxayino wax dhammaanaya maa marka maalkaasi qof gaara oo leh oo milkigiisa uu ku jiraa ma jiro walihaada saka kuma waajibayso waraabicu nooca shardiga afraad annisaab weeye xoolu waa inay sakagoys noqdaan nisaabku waa alqadar aladii ida balagahu اlmaal wajabat fihi zaka waa qadarka iyo xadiga maalku markuu gaadho saka ay ku waajibto maal walibana wuxuu leeyahay xaddi uu ku saka gooyo oo inoo sheegi doonaa kitaabku haddii maalku uu ka yaryahay xadiguu ku saka goynayay saka lagumaal tusaalahaan arigu afartan markuu gaadhay ku waajibta hadduu afartan ka yaryahay saka kumay waajibin waayo shardigii nisaab ka maqan xoolahana wixii markaa isku jinsiya ayuunbaa nisaabka isu buuxiya tusaale ahaan arigu nisaabka wuu isu buuxinaya looduna isu buuxinaysa geelna wuu isu buuxinaya laakiin la odhan maayo ninka geeliisa iyo loodiisa hala ysugu daro ama ariga iyo looda hala ysugu daro la odhan maayo mid waliba nisaab gooniye buu leeyahy walkhaamisu shardiga shanaad alxawlu weeye waa inuu sanad usoo wareego xoolahaas an yamdiya cala nisaabi fii milkihi sanatun qamariyatun kaamila xoolahaasi oo isagu uu leeyahay oo sakagoysa waa inuu sanad u dhammaado sanadadaa bisha loo tiriya dayaxa loo tiriya haddii tusaaleaan xoolihii aanu sanad dhammaystiran isagu lahayn sanadka dhexdiisuu xoolaha isagu yeesha maalintaa uu yeeshaa sanadka looga bilaabaya sanadkaasi markuu dhammaadaa sekadii laga rabaa haddii waxa weeyaan sanadka dhexdiisa xooluhu ay nisaabkii ka dhinmaanna maalinta nisaabku buuxsamaa sanad cusub loo tirinaya oo maala arigiisu afartan buu ahaa sanadkii sekada oo aan dhammaan ayuu neef dhinto sagaaliyo soddon buu noqday khalaas sanadkii uu tirsanayay arigaasi wuu buray ila isagoo nisaaba sanadka inuu tirsadaabaa la rabee maalinta uu dhammaystirmay afartankii uu gaadhaa sanad cusub loo tirinaya lacagtii baa lamida qofku lacag buu haystay saka goysa shan iyo siddeetan garaamu dahaba goysa tusaale ahaan sanadkii oo aan u dhammaan buu lacagtii qayba isticmaalay ama uu bixiyey ama laga xaday oo nisaabkii a iska dhintay sanadkii uu tirinaya uu buray khalaas maalinta ay buuxsanto ee saka goys ay gaadho ayaa sanad cusub loo tirinaya loo bilaabaya marka laba shardi baa meesha isku jira inuu sanad u dhammaado maalka oo ah nisaab sakagoysa isla markaana qofka markaa milkigiisa iyo lahaanshihiisa ku jira rasuulku wuxu uhi laa zakaata fii maali xataa yaxuula calayhi alxawl xoole saka laguma lahaa ilaa sanad u dhammaado marka halkaa waa in iska ilaaliyaan dadka ganacsatada ay gaar ahaan sanadka loo tirinayo xoolaha sanadka sekadu waa sanadka qamariga wey dad baa iska tirsada sanadkan kale labada sanadoodna isku mid maa xataa isku tira maa marka waxa laga yaaba sanad walba inay saka ku baaqato qofka waa in laga digtoonaado arrintaas waayo laba shay baan loo shardin ma saddex shay baan loo shardin inuu sanad u dhammaado shayga koobaad aynu arki doonaayo waa waxaa dhulka ka soo go-a ee raashin iyo midhaba leh isagu waa markuu go-a un waaatu xaqaw yowma xasaadi inuu sanad u dhammaado looma shardiyo shayga labaadna waa xoolaha nool ee sakagoyska ah wixii maqal ku soo kordha maqashaa sanad cusub loo tirin maayee hooyooyinkeedun bay la la saka baxaysaa siduu lahaa cumar ibn khaaab radi allahu canhu xarta yare uu la soo caraabo qofka adhiga la jooga dee daaqa ku dhalata u tiri buui hakana qaadin hadduu ha tanaa saka u bixinaya haka aqbale saka ma gasho may gaadhin daadii ay sakagelka noqonaysa lakiin maxaa shardiga waaweynku waa inuu nisaab yahay qofku tusaale ahaan haddii uu shan iyo soddon adhiga leeyahy sanadka gudihiisii ay shan dhashaan markuu sanadku dhammaado la odhan maayo afartankaa sakaa ku waajibtay maxaa shardiga inta waaweyni ee sanadku u bilaabmo u dhammaaday inay qadarkii ay ku saka goyneen ay gaadhaan baa shardiga shayga saddexaad ee aan sanad lala sugayna loo tirinahayni waa ribxu tijaara waa macaashka ganacsiga isna sanad loo tirin maayo ganacsigaaga markuu sanadku dhammaado ayuun baad eegeysaa saka goys ma yahay markaasaad sekada ka bixinaysaa oo xisaab markaa joogto sanadka maalin walba la samaynaya ma jirta ila taasi waa mashaqe la odhan maayo habeen walba ganacsigaaga xisaabi si aad u ogaata inuu habeen walba sanadka ka midaba saka goys ahaa la odhan maayo taa culays iyo kadeed baa ku jira hadduu doono sanadka bilowgiisii iyo dhexdiisii iyo sakagoysiga aanu noqonin sanadka akhirkiisa ayaad xisaabin sanadka akhirkiisa mar hadduu sakagoys noqdo raasamaalkii iyo macaashkii iyo wixii oo la isku wada daray sakaa kugu waajibaysa marka macaashka isagana macaashka ganacsiga isagana sanad looma tiriyo wasaadisu nooca shardiga lixaad assawmu weyi xoolaha nooli waa inay yihiin kuwo daaq taga oo daaqa ilaahay uu soo saaray cidina aanay lahayn kuwo daaqa waa inay yihiin oo asawm waa racyu fii kala-in mubaaxa waa inay daaqaan geedo cidina aanay lahayn macnaa cid beertay ma jirto ama waa mamluuk laakiin oo cid baa le laakiin qiimihiisa aada u hooseeya hardi fii sadaqati اlghanami fii saa'imata ida kaanat arbaciin buri nebigu adhiga wuxuu sheegay afartan markuu gaadho isaga ku waajibayso waxaa shardi waa inay isaga ku waajibto inay saa'imatay fii saa'imatiha teeda foofta ee daaq tagtay uri nebigu geelana wuxu uhi fii kuli saa'imati ibilin fii arbaciina bintu labuun buu uhi si abu daawud iyo nasaa-iyo wariyeen afartan kasta oo geela oo foofa bintu labuun baa ku waajibtay looda iyada xadiid kuma soo arorin lakiin labadana looga qiyaas qaatay in soom loo shardiyo haddaba goormaa la odhan karaa haddii dee sanadka oo dhan xooluhu ay foofaan oo maalin sanadka ka midana aan gacanta wax laga siin dee xoolahaas waa saa'ima waa xoolo foofo oo shardigii waa laga helay lakiin waxa isweydiin leh haddii sanadka maalmihiisa qaar ka midana ay foofaan ay daaq tagaan qaarna xerada ama meesha ay ku jiraan wax lagu siiyo xukunkoodu muxuu noqonaya waxaa la eegayaa muddada gacanta wax laga siinayey inta ay leegtay hadday tahay muddo aanay wax siin la-aan aanay noolaan karin muddo haddii wax siinta laga daayo halkaa xerada lagu xareeyo waxba aan la siin muddo aanay noolaan karin haddii wax la siinayay saa'imo maaha shardiga wuu maqan yahi isaga kuma waajibayso tusaale ahaan xooluhu intee in la-eg bay noolaan karaan iyadoo daaqna loo sii daynayo foofitaan gacantana waxba laga siin inse maalmood bay noolaan karaan taasaa la isweydiinaya marka muddadan gacanta waxaa laga siinaya hadday tahay muddo aanay cuno la-aan noolaan karin markaasay noqonayaan macluufa kuwa gacanta wax laga siiyo soka aanay ku waajibayn laakiin muddo yaro xataa haddaan waxba la siina iska noolaan karaan hadday ahayd muddadan gacanta wax laga siinaya waa iska saaima xoolo foofay ka dhigan yihin waay wa ama alasmaanu miyaah waxaa la mida saa'imada alcaamila xoolaha shaqeeya oo dibida beeraha lagu qoto looda lagu dari maayo waajib maaha in seke laga bixiyo waxaa la mida awrta la rarto rarayda ah iyagana seke laguma laha ama lagu dhaansado amaba dee qofku magaalaba uu kaga shaqeeyo oo gaari awr buu kaga shaqeeya gaari ximaar bayu naqaana soo ma magaalooyinka qaarkood gaari awr baa ka jira cadan iyo magaalooyin hindiya kamida iyo markaa gaari awrkaas awrkaa dee gaariga jiidaya isaga kuma waajibay waayo nebigu wuxu ui laysa calى alcawaamili shayءu xadiidka abu daawuudi ay wariyeen xoolaha shaqeeya haddii la doonaya halaba kireeyaba waxay ka shaqeynayaan kiraba ha noqoto mar hadday shaqeeyaanba isaga kuma waajibayso waayo sababta anigu waajibayn waa maxay xoolahaasi ma aha xoolo loo dhaqanayo inay bataan oo ay tarmaan waa xoolo loo haysto lilisticmaal marka waxay la mid yihiin dharka qofku u xidho iyo kabiis iyo waxyaabahaasay la mid yihiin wa ama alasmaanu miyaa amaantii amaantu waa jamcu haman waa inagii sheegno oo waxaa maa yuqaabalu bilmabiici wey marka inagu dee lacag un baynu dhahna lacag un baynu wax ku iibsanay ama alasmaanu miyaha la tajibu fiiha zakaatu fashayaani laba shay weeye adahabu weeye iyo walfidatu dahab iyo fido kuwa la lacageeyey oo dee qaabkii lacagta loo sameeyey oo madruuba ha noqdaan ama kuwa kuuskuusan ha noqdaan oo aan la lacagayn ka xidhasho loo diyaariyey qaabkeed loo sameeyey isagoo inoo sheegi doonaa xukunkiisa ilahay ba wladiina yaknizuuna dahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fi sabiili الlah fabashiru bicadaabi aliim kuwa dahabka iyo fidada kaydsanaya ee aan ilaahay daraaddi u bixin ahayn cadaab u xanuujiye ugu bushaare marka xadiidkaa fasiray oo alinfaaq fi sabiili الlah zakada looga jeeda waxaa la xukuma saynu sheegnay lacagahan warqada ah ama macdaniga ah waayo halkii dahabkaiyo fidadii hadda galeen oo iyagaa asmaano wax lagu kala iibsadaa wa sharaa'iطu wujuubi zakaati zako waajibitaankeed shuruudda ay leedahay fiiha asmaanta ay ku waajibto khamsatu ashyaa weeye waa shan shay alislaamu islaamnimo qofka lix dahabkiiyo fidada iyo lacagta waa inuu muslimi walxuriyatu xornimo walmilku taam lahaansho dhammaystiran iyo wanisaabu qadarkii ay ku saka goynayeen uu inoo soo socdaa inay gaadhaan iyo walxawlu sanad inuu u dhammaado iyaga oo nisaaba xawlka waxaa laga reebaa un almacdin wاrikaaz dahabka iyo fidada halkuu ilaahay ku abuuray lagala soo baxay nisaab unbaa shardi u ah sanad inuu u dhammaadaa shardi umaha mar allaale markaa uu qoto ayaa hadday nisaabkii gaadhayaan sake inuu ka bixia waajib ay ku tahay rikaaskuna waa lamid dahabkiiyo fidada islaamka hortay dadkii jooga ay aaseen ale ku aaseen laga qoday lagala soo baxay وأma زuruucu miyaah fatajibu way waajibtaa azakaatu zakadu fiiha bialaaثaةi sharaa'ia saddex shardi marka laga helo saabiqade shuruuddii horena waa laga rabaa oo qofka zarcali waa inuu muslim yahay waa inuu xor yahay milkigiisu waa inuu taam yahy laakiin sawm iyo xawl iyo iyo looma shardiyo zuruucda marka tajiب way waajibtaa الزakاaة زakadu فيha ay maca shuruudi saabiqati wataزiid waxaanay zaa'id la tahay oo shuruud ahaan ay dheertay kuwa hore biثaلaaثaةi sharaa'ida saddexdan shardi zuruucda la gaara an yakuuna waa inuu noqdo zarcu mima yazrachu wuxuu zarco ee uu beero alaadamiyuuna bani aadamku caad ahaan waxay bani aadamku beeraan waa inuu yihi yani caadatan bani aadam ha beera imika ama yaanu beerin laakiin wax caade ahaan bani aadamku ay beeraan waa inu yihi ama beer ama ha beerin adigu haddii arabiki gaari beertaada dhex mare ay kaga daadato deetana ay baxdo ama daad kuba keeno ay baxdo sekadii waa lagugu yeelanaya waayo dee wax caadatan bani aadamku beeraan wey laakiin dhirta midhahooda la cuno xataa raashin ahaan loo cuno ee bani aadamku aanay beerin caada ahaan seka waajibku maaha waxaa tusaale u ah kulanka geedka ladhaa xeebta ka baxa raashin ahaan baa loo cuna xaalatu daruuro un maayo xaalatu ikhtiyaar iyadoo lagu khasbanayn baa la cuna marka seka kuma waajibayso waayo wax caadata bani aadamku beeraan maaha wa an yakuuna baa shardiga inuu noqdo zaracu quutan wax lagu noolaado mudakharan mid kayd galana ah labada shardi waa in laga helo waa inuu quut yahayo xaalatlikhtiyaar markaanay dadka daruura u hayn waxay cunaan oo ay ku nool yihin waa inu noqdo quut waxaa la idhaahdaa maa taquumu bihi alabdaan wa tuxfadu bihi alarwaax waxaa qofka bani aadamkaa jirhkiisu uu ku taagan yahay qofku uu ku socdo dee uu ku dhaqdhaqaaqayo oo hadduu waayo uu dhacayo dee naftana lagu ilaaliyo dee hadduu waayo qofku marka dambe uu dhimanayaba kaasaa quut la ydhaa markaa dee raashimadan la cuno gelley iyo hadhuudh iyo heed iyo qamadi iyo misir iyo bariis iyo waxyaabahaas waa quut waayo waa wax nafcigiisu badaya aadna loogu baahan yihi si awgeed baa seke loogu waajibiyey si dadka aan haysane ay wax uga helaan nebiguna calayhi isalaatu wasalaam afartaa mooyaane wax kale sakaa ka qaadina buuri ashaciiri waalxintati wazabiib watamr heedda baasha la dhaha qamadida sabiibta iyo timirta marka waxyaabaha kale dee kuwani quud bay noqdaan waxyaabaha kale quudka noqdana waa looga qiyaas qaatay markaa marka la yihi quud wixii aan quud ahayni isaga kuma waajibto sida khudrawaadka sida basal iyo tamaandho iyo xawaashiyada waxyaabahaas iyo fawaakihda sida liinta iyo cambaha iyo waxyaabaha noocaas ile quud maaha waxaasi mudakar waa muuska iyo waxyaabahaas o dhan mudakar waa inuu wax kayd galo waa inuu yihi oo aqbali karaa in la kaydsado markaa isaga ku waajibaysa wa an yakuuna baa shardiga inuu noqdo zaracaasi nisaaban wa huwa nisaabka zarcu khamsatu awsuqin weeyi waa shan awrar laysa fima duna hamsati awsuqin min tamrin walaa xabin sadaqa buuhi nebigu wuxuu shan awsuq ka yar ee ah raashin ama timir seka waajibku maaha bukhaari muslim baa wariyey taasoo laa qishra wax qola fii calayhaa dusheeda aanay saarayn oo marka la sifeeye ee qishrigii laga rido waa inay noqoto shan awrar khamsata awsuq waay alwasaq waa situuna saacan waa lixdan saac markaa shan marka lagu dhufto khamsatu awsuqu waa saddex boqol oo saac wey saddex boqol oo saac bal saac walbana waxaad ku dhufataa laba iyo badh laba kiilo iyo badh todoba boqol iyo konton kiilo meelahaas wey raashinku markuu gaadho saka ay ku waajibaysa wa ama himaaru midhihii miyaa fatajibu way waajibtaa azakaatu zakadu fii shaa-ayni laba shay bay ku waajibtaa minhaa midhaha ka mida oo qura hamaru nakli geedka nakliga la idhaa midhihiisa oo dee atamru ah wathaanina waa hamaratu lkarmi geedka cinabka la idhaa midhihiisa oo ah sabiibta marka halkaa uu karmi ka yidhe alcinab inuu dhaabe nebigu calayh isalaatu wasalaam cinabka magaca alkarm in lagu sheego wuu diiday laa tusamu اlcinaba alkarma faina alkarma arajul muslim cinabka magaca alkarma ha ugu yeedhina buuri nebigu ku magacaabina alkarma waa ninka muslimka ah marka waa midhaha ugu wanaagsan kuwa timirtana weliba sii wanaagsan washaraaiطu wujuubi zakaati zaka waajibitaankeed shuruudaha uu leeyahay fiihaa midhaha ay ku waajibta arbacatu ashyaa wey waa afar shardi alislaamu wاlxuriyatu wاlmilk الtaam iyo wاnisaab marka midhihii looma shardiyo xawle sooma arkaysa markay soo go-aano ay qalalaan iyagoo qoyan sakada laga bixin maayo laba mas'alay see kaa khaldame inciqaadu wujuubi zakaati iyo wujuubi adaaءi zakaa midhuhu marka ay bislaadaan cinabka iyo timirtaas rutab markay noqoto wakti la cuni kara ay gaadho ayaa sakada waajibitaankeedu guntamaya oo markaa laga bilaabo haddaad doonaysa wax ka mid a inaad cunto ama aad dad siiso ama aad iibiso kharsi waxa la haba inad samayso waa inaad qiyaasto rutabkaagaasi hadhow markuu timiroobay intuu noqonaya cinabkaasi hadhow markuu samiibo intuu noqonaya markaasaa markaa wujuubu zaka u guntamay laakiin sakada bixinteedu goormay waajibaysa midhaha nakligu markay xaaladda timirnimo gaadhaan midhaha cinabkuna xaaladda sabiibnimo markay gaadhaan iyagoo weli cinaba ama ruaba ala sake in laga bixiya waajib maa halkana wuxuu kaga hadlayaa curuud tijaara waxyaabaha laga ganacsado waa ama curuudu tijaarati miyah waxyaabaha ganacsiga u bandhigan فتجب ay waaجibaysaa الزakاaة زaka فيiha iyada waa ku waaجibaysaa bالشharaaئiط المadkuura شhuruuda marka la helo la sheegay في الأثmaani أثmaanta markii laga hadlayay oo qofka l waa inuu yahay ganacsiga muslim xor ah milkigiisu uu taam yahay ganacsigana waa inuu dhamaado sanad isagoo nisaab sanad waa inuu dhamaado shardi ma aha markaa sanadko dhan inuu nisaab ahaado aakhiru lxawl baa la eegaya soo xagga dambe ku sheegi doono o ilahi ba hi ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum mima akhrajna lakum min alard khud min amwaalihim sadaqata waa maal de khud min amwaalihim sadaqata tuطahirum tuzakiihim biha wasalli calayhim haddaba curuud tijaara waa maxay wamaa curida ma mulika bimucaawadaة bniyaة tijaarة maa mulika bimucaawada waa waxa lagu milkiyey in wax lagu bedeshay markaa wax lagu bedelanayeyna ganacsi la niyooday da iska ilaali waa masale muhima taasi oo iminka tusaale ahaan aabbahaabaa ay u tahalay sonkor fara badanoo uu iibinayu ka ganacsanayay wuu dhintay oo sonkortii baad ka dhaxashay ama beriiskii baad ka dhaxashay ama daqiiqdii curuu tijaaro maaha raashinkaasi waayo adigu markaad milkiyeysay wax kumaad bedelan laakiin waxaad soo iibsatay tusaale ahaan sokor ama daqiiq ama beriis ama dhar ama wax la mid a lacag baad ku iibsatay ama alaab kala baad ku bedelatay markaa aad bedelanaysayna ganacsi baad u niyootay markaas ayaa raashinka iyo alaabooyinkaasi ay noqonayaan alaab ganacsi tanaad aabbaha ka dhaxashay isagay alaab ganacsi u ahayda adiga kuuma aha markaad rogtay aada iibiso ad alaab kale iyada ku bedelato adoo ganacsi u niyooday markaasay adigana curuud tijaara kuu noqonaysa marka laabudda waa in laba arrimood la helo shardi koowaad oo ah xoolahani markay ku soo gelayeen inaad wax ku bedelatay lacag ama maal kale inaad ku bedelatay shardiga labaad oo ah markaa aad ku bedelanaysayna inaad ganacsi niyeysnayd markaasunbaa xoole aad rogrogaysaa ay noqon karaan maalu tijaara laakiin waaba lagu siiyey waa lagugu sadaqadaystay waad dhaxashay qofkii hore waxay u ahaayeen la eegi maayo adiga maalu tijaaro kuu noqon maayaan xataa haddaad tijaaro u niyeysato ilaa la helo shardiga labaad oo ah waxa weeyaan almilku bimucaawada inaad wax ku bedelata tijaarana waa maxay waa taqliibu lmaal biqasdi rabx waa xoolaa in la rogrogo iyadoo ujeeddo loo rogrogaya ay tahay in laga macaasho ma aha wax kastoo la iibinayaa inuu noqonayo xoolo tijaaro oo saka ay ku waajibayso waxay dadku aada inoo weydiiyaan dee dhulka oo kale iyo gawaadhida iyo guryahan la iibinayay iyo miyay isaga ku waajibaysa day sanad iib u bandhignaayeen tusaalahaan waxay isaga ku waajibaysaa de haddii ganacsi loo niyooday oo dhulka markaad iibsanaysay niyadaad ku iibsanaysa ay ahayd inaad ka ganacsato aad rogrogto lakiin haddaad niyo kale u iibsatay lacagtaada iskaga kaydso ama ha dhow dhiso ama marka hore deg baabaad islahaydo waxaad dan baad u iibinaysaa ama meel kalead ku bedelanaysaa waxaa saka kuma waajibayso gawaadhida ninkaa dee macradka furta ee ama gawaadhida ka ganacsadaa dee gawaadhidiisu alaabooyinkaa kale la ganacsadun bay la mid tahay laakiin qofka gaadhigiisii tusaale ahaan iibinaya doonaya inuu iska bedelo ama lacagtaba u baahday sanad dhan hadduu iib la doondoonayay markuu sanadku dhamaada sige ka bixi loodhan maayo waayo dee ma niyatu tijaaraan jirin oo markuu gaadhigaa milkiyayay kumuu milkiyey niyatu tijaara inuu ganacsi u niyooday xoolaha markaa ganacsiga saxaabada waa ka ansaxday inay sanka ku waajibto cumar iyo cabdillahi bni cumar iyo cabdullahi bn mascuud iyo waa ta kale eh xoolaha ganacsiga ujeeddada looga socdaa ma aha alaabta lafteeda waa lacagta ku jirta markaa dee waa waa lacag alaabtan meesha taalla qasdiga laga leeyana waa in lacag laga soo saaro weliba raasamaalkii macaashugu fuulo marka xagga qiimaha laga eegaya walihaada bay sekadu qiimaha ku waajibta waa la qiimeynaya hadduu qiimuhu gaadho qadarkii ay lacagi ku seke goyn jirtay ama dahab iyo fido ayaa seke ay ku waajibaysa halkan wuxuu kaga hadlayaa ansibaau zakaati waa inagii nidhi xoolaha sekada laga bixiyo shuruudda loo eegaya waxaa ka mida inay nisaab gaadhaan yacnaa qadarka ay shareecadu sheegtay markay gaadhaan inay seke ku waajibtay وأول نiصاaب الإبيl bu uhi geela نisaabkiisa kagoyskiisa u horeeya خaمس waa شaن hadduu شhan ka yar yahay seke ma laga bixin karaa ha lakiin waajiب maaha rasuulku وxu man lam ykun maعhu ilا أربع min الإبiل falaysa فيha صaدقة إilا أn يشhaءa رabha qofka geel baa afaر neef ka haysta isaga kumay waajibin dee qofkii lahaa inuu iska bixiyo inuu doono mooyaane markaa hadda la soco nisaabku waa sharط fii wujuubi الzakاة walaysa sharطa fii صixatiha xoolu inay saka goys gaadhaan inay saka kugu waajibtaabay arrintaasi shardi u tahy laakiin saka aad bixisa inay kaa ansaxdo shardi umaaha xoolahaagoo aan sakaba gaadhin baad sake ka bixin karta saa xadiidkan ku cad ilaa an yashaءa rabuha bukhaari baa wariyey wa fiihaa shanta geela shaatu neef adhigaa ku waajibay oo neefka adhigaa labiyo dhadigku doonaya ha noqdo ile nebigu shaatun buu ihi ashaatuna yuطlaqu cala dakari walunha idayariyay ku doonaya ha noqdo waxaa shardigu neefka adhigee geela laga bixin inuu noqdo jadacad jadacatu da'nin hadduu ida yahay waa inuu yahay neef ilkaa hore ka dhaceen ama dee sanad u dhammaado kii labaad galay hadduu riye yahayna waa inuu aniya noqdo aniyatu maczin waa mid laba sanadood u dhammaadeenoo kii saddexaad gashay waa ina noqdo wa fii cashirin wayajibu waxaa waajibaya fii cashirin toban geela shaataan laba neef aadhiya markaa toban iyo sagaal waxaan u jeedaa shan iyo iyo toban imise tiraa udhexeeya lix toddoba sideed iyo sagaal afartaasa udhexeeya sooma afartaa iyaga maxaa laga qaadaya nambarka ka horeeya oo shantaa intii laga qaadayay waqsi baa la dhaha ilaa nambarka labaad la gaadhayo waxba ma soo kordhayaan waqsi baa la idhaahdaa waa alqadru alladii bayna alwaajibeyn waa qadarka labada waajib udhaxeeya waxba ma soo kordhiya isagu wayajibu waxaa waajibaya fii khamsa casharata shan iyo toban geela alaau shiyaahin saddex arya wayajibu waxaa waajibaya fii cishiriina labaatan geelana arbacu shiyaahin afar arya nabiga yihi fii arbacin wacishiriina min alibili famaa duunaha min alghanami min kuli khamsin shaatu afar iyo labaatan geela buu ihi nebigu iyo wixii ka yar shantiiba neef arya ku waajibay shan geela hadduu neef geela ka bixiyo ka warrama sekadu ma ka gudaysaa waa ka gudaysaa oo haddii neefka geeli shan iyo labaatanka sekadooda uu gelayo afar iyo labaatanka iyo shan iyo tobanka iyo tobankiiyo inuu galaa kasii muhim isagaaba dheeraad ku daray sooma isagaaba dheeraad ku daray intii laga rabiye dheeraad buu bixiyey wayajibu waxaa waajiba fii khamsin wacishiriina shan iyo labaatan geela bintu makhaadin inahooya uurley oo min alibili geela ka mid a shan iyo labaatan geelu markuu gaadho ayaa sekada ku waajibaysaa ay geel noqotaa geela ku waajibaya markuu shan iyo labaatan yahayna waa bintu makhaad makhaadku waa fooshi marka waxaa looga jeedaa mid hooyadeed caada ahaan da-dii iyada ka dambeysay ay ku rimantay ha rimanaataa mayaana rimanaan taasi shardi maaha si kale haddii loo eegana waa neef dhadig oo sanad u dhammaado kii labaad galay waana da-da ugu yar sekada geela gasha bintu makhaad haddii geela laga waayay nebigu alayh salatu salam wuxu uhi ibnu labuun dakara mid laba sanadood u dhammaadeen oo sanadkii saddexaad galay oo laba waa xaaladda sekada geela lab lagu bixiyo geel lab lagu bixiyo oo marka geeli shan iyo labaataniyo bintu makhaad laga waayo qaalin laba jirsaday oo kii saddexaad galay baa lagu bixin karaa xaaladda kale ee lab lagu bixiyo sekada geelana waa hadduu geel wada lab yahay meesha waxa kugu xaraysaniba waa awr iyo qaalib markaana labbaad lagu odhan maayo dhadig baadi door iyadoo waxaaga wada lab yihiin waaya mid kasii weynna dee haddaad bixiso waa kaa gudaysa wayajibu waxaa waajibaya fii sittin wa halaaثiin lix iyo soddon geela bintu labunin baa ku waajibaysa inahooya caanalay inahooya caanalay waa qaali laba sanood u dhammaadeen oo kii saddexaad madaxa la gashay maalin baa ka gashay bintulabunna waxaa loo ihi sida caadada ah ee loo bartay hooyadeed daadiyada ku xigtay bay dhashay oo ay ku irmaantay shardi samaa taas wayajibu waxaa waajiba fii sittin wa arbaciina lix iyo afartan geela xiqatun baa ku waajibaysa xiqadu marka waa mid saddex sanadood u dhammaadeen oo sanadkii afraad gashay oo xiqa maxaa loo yidhi maxay mutaysatay sida xadiida ku timi fa fiiha xiqatu uruqat اljamali yanaa waa awrqaad bay noqotayoo waa mid rimaya waa mid rimi karta wey innaga geeleenna dee gaajiyo haraad wax dilay mooyaane farjiriyo waxaa kuma rimo tan waa saddex sanadood marka u dhamaadaan kii afraad gashaa lagu leeyahy awrqaad wey bal nafta ka jarna wey sidan u caydhinayna wadnay hadduu iska barwaaqaysto saddex jir iyo afar jir ba uu ku rimaya waayo wayajib waxaa waajibay fii ixdaa wasittiin lix iyo koob iyo lixdan geela jadacatun baa ku waajibtay waa qaalin afar sanaod u dhammaadeen oo kii shanaad gashay waana da-da u sarraysa ee sekada geela ku waajibtay marka jadaca maxaa loo yidhi waxaa jadaca loo yidhi yanaa waa ilkii horaa ka dhacay dhammaanna waa inay wada noqdaan dhadig ilaa xaaladda bintulabuunka marka bintulmakhaad la waaye bintulabuun ibnulabuun nebigu ku bixiya yidhi mooyaane iyo markuu geel wada lab yahay mooyaane wayajibu waxaa waajibay fii sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan geela bintaa labuunin laba ilmahooya caanalay wayajib waxaa waajibay fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashanna xiqataan laba markaa dee qaalmood oo mid waliba saddex sano u dhamaadeen oo kii afraad gashay wayajib waxaa waajibay fii miati waxdaa wacishiriin boqol iyo koob iyo labaatan alaau banaati labuun baa waajibay saddex bintu labuun ayaa waajibay marka sida u dhigay macnaheed waxaanu noqonayaa hadday boqol iyo soddon geel uu noqdo inuu faralku isbedelayo sidaana maaha faralku wuxuu isbedelayaa markuu gaadho boqol iyo soddon markuu gaadho xiqayo bintaalabun laga rabaa uma fii kulli arbaciina boqol iyo soddonkaa dabadii afartan kasta bintulabuunin baa ku waajibtay hadduu afar afartanaad yahay afar bintulabuun saddex afartanaad hadduu yahay saddex bintulabuun wa fii kulli khamsiina konton kastana xiqa hadduu laba boqol yahay dee waa afar kontonaad markaa afar xiqo waa shan afartanaadna wuu noqon karaa waa afar bintulabuun baa laga bixin karaa waayo haddii da-dii ku waajibtay geeliisa aanay ku jirin maxaa la yeelaya neefka uu bixinayaa da-daa iyo sifadaa inuu yeesho unbaa horta waajiba laakiin neefka uu bixinaya inuu geeliisa ka mid yahay shardi maaha suuqaasaad ka soo iibin kartaa neefkaad sekada ku bixinayso waa in shuruuddii laga helo un waxaa kaloo kuu furan haddii da-dii kugu waajibtay geelaaga laga waayo tii ka hooseysay dadii ka hooseysay ay ku jirto dadaa ka hooseysay baad markaa ka hooseysa ayaad bixinaysaa waxaanad ku kabaysaa markaa laba neef oo ari ah ama labaatan dirham hadda waxaa la odhanayaa ama laba neef oo ariga qiimahood dadii kugu waajibtay ma haysid dadii ka sarraysay baa geelaaga ku jirta waad ku bixin kartaa qofkaad siinaysana waxaad odhan kartaa laba neef oo ariga iyo celi dheeraad baa neefkayga la socdee sidaasoo kale unu xisaabi haddii da-dii kugu waajibtay da da-dii ku soo xigtay aanay ku jirine tii kale kusoo xigtay ay ku jirto xagga sare iyo xagga hooseba u eego kabniinkuunbaa laba laabmaya oo da kastaa laba neef oo ariga weeye mar uu isagu raaciyo iyo mar isaga loo celiyo wuxuu ihi waawalu nisaabi اlbaqari looda sakagoyskeeda u horeeya alaaثuuna waa soddon soddon markay gaadha isaga ku waajibta sida xadiidka mucaad ku timi wa fiiha waxaa ku waajibay soddonka tabiicun agoor baa ku waajibay agoor waa weyl yaroo sanad u dhammaaday oo kii labaad madaxa la galay marka looda xaaladda waa lagu bixin karaa sekadeeda lab baa lagu bixin karaa dhadigna waa lagu bixin karaa wayajibu waxaa waajibay fii arbaciina afartan loo-ana musinatun mid ilkuhu ilku ay u soo wada baxeen musina haddaad maqasho waa man takaamalat asnaanuha allatii takaamalat asnaanuha laba sanadood baa u dhammaaday oo kii saddexaad bay gashay weyi wa calaa haada arrinkaasun abadan weligaa faqis uga qiyaas qaado oo soddon kastaa waa tabiic ama tabiica afartan kastaana waa maxay waa musina qaacidadaasun kuwa wa awalu nisaabi اlghanami ariga sakagoyskiisa u horeeyaa arbacuna waa afartan ari ah idiyo riyabaa isugu jiro iyaga waa la isku dhamaystiraa xagga nisaabka wa fiiha afartanka shaatu neef ariya baa ku waajibay oo jadacatun mid ilka dhacsatay ama sanad u dhammaaday min adali taasoo idaha ka mida aw haniyatun ama mid laba sanaood u dhammaadeen oo kii saddexaad gashay oo min almaczi riyaa ka mida oo idaha iyo riyi waa kala duwan yihiin da-da ay sakagal ku noqdaan oo idaha mar hadduu sanad u dhammaado sakagal weeye xataa iyadoonu sanad u dhammaan haddii ilkuha ay ka dhacaan ilka hore sakagal weeye udxiyagalla weeye wanqalgalla weeye riyuhuna ilaa laba sanaood ay u dhammaadaan oo ka saddexaad u bilaabo sake iyo udxiyo iyo hadyi iyo wanqal midnaba ma galaan idu waa ka hilib fiican yihin oo waa ka waxtar badan yihin wa fii miati waxda wacishiriin boqol iyo koob iyo labaatan markuu arigu gaadhana shaataami laba neef ariyaa ku waajibay hadda tiro badan baa udhaxaysa afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan intaa udhaxaysa o dhan waa neef gaadrig ahaan waajibku isma bedelaya ilaa tirada labaad la gaadhayo waa boqol iyo koob iyo labaatan markaasay laba ku waajibaya wa fii miatayni waaxida laba boqol iyo kow markuu gaadho alaau shiyaain saddex adhiya baa ku waajibay laba boqol iyo kow iyo boqol iyo koob iyo labaatan inta udhaxaysana waa waqs boqol iyo koob iyo labaatanka waxa ku waajibun baa ku waajibaya laba neefun baa ka baxaya ilaa uu ka gaadhayo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan wa fii arbaci miatin afar boqol markuu adhigu gaadho ilaa afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanna waa lamide arbacu shiyaayin baa ku waajibtay afar neef oo adhiga uma fii kulli maa deetana boqol kaste shaatu neef adhiga baa ku waajibay halkana wuxuu kaga hadlayaa sekada xoolaha isku jira alkhulta ayaa la dhaha xoolo markaa dad isugu jira markaa khulada isku jirka xoolu waa laba nooc khulatu shuyuuc iyo khulatu jiwaar khulatu shuyuuc waxa weeye xoolahan laba qof iyo ka badan baa wada leh umana qaybsana oo neefkii lasoo qabta way wada leeyihin khulatu shuyuuc baa taa leedhaha kuwaasi inay isku sakoobayaan wax khilaafi kuma jiro laban qof saddex afar shan baa wada leh waxa weeyaan afartan adhiga uma kala calaamadsano ma neef iyo neef uma kala waa isku sakoobayaan afartankaas nooca labaa khulatu jiwaar baa la idhaahdaa xoolahan dad bay isugu jiraan mid walbana intuu leeyahay waa waa la yaqaan afartan adhiya tusaalahaan isugu jira sideed qof mid waliba shan gooniya buu leeyahay waa khulatu jiwaar khulatu jiwaar iyadana sidaa saxiixa ah xoolaha seke way ku waajibisaa xoolu way isku sakoobaan xoolo nool ha noqdaan ama xoolo kale ha noqdaan laakiin khultatuljiwaarku shuruud bay leedahay iyadu marka xooluhu isku jiraane la kala leeyahay marka shuruud laga helo gaara ayuunbay isku sakoobayaan haddii kale mid waliba xoolihiisa gooni buu xisaabsanaya waalkhaliiaani buu ihi labada maale labada xoole isku darsaday dheh waalkhaliiaan labada xoole isku darsaday ee dadkii sekadu ay ku waajibaysay ka mida oo haddii labada isku darsaday miduu gaal iyo midna uu muslim yahay iskuma sakoobayaan ile gaal seke lagama gaal seke lagama qaadeen muslimkuunbaa intiisa gooni u egaya xoolay isku darsadeen nisaab isla gaadhay yuzakiyaan way sakaynayaan zakaata shaksi lwaaxid qofka quri siduu xoolihiisa u sakeeyo kale xoolo qof quri uu leeyahay oo kale xagga xukumka ka noqonayaan xoolahaas haddii ay tahay khuladu khulatu shuyuuc way wada dhaxleen way wada iibsadeen manay qaybsan wax shuruudoo kale lagama rabo inay isku jiraan nisaabna ay gaadhaan dadka lihina dadkii sekada ku waajibaysa ay yihiin ubaa shardiga laakiin hadday khuladu khulatu jiwaar taho xoolaha waa kala leeyihin lakiin way isugu jiraan markaasaa shuruudan ay sekadu marka shuruuddan leele sekadu ay ku waajibaysa bisabci haraaia toddoba shardi marka la helo toddoba shardi waxay xaqiijinayaan xoolahaasi xoolo dhabahaan isku jira inay yihiin ida kaana hadduu yahay almuraaxu firkadu xeradu baan ujeeda ida kaana hadduu yahay almuraaxu xeradu waaxidan mid qura xero qura haddii habeenku wada hoydaan maalin oo dhan ha isku jiraan hadday laba xero kala galaan iskuma sakoobayaan mar haddii la kala leeyihi kaana uu yahay almasraxu firkaduna waaxidan firkada waxa lahaa xoolaha subaxii marka xerada laga soo dareeriyo meesha lagu yaro joojiyo ee markay daaq tegayaan ay ka dhaqaaqaan wa kaana uu yahay almarca meeshay daaqayaanna waaxidan hadday isku xerayin laakiin ay laba meelood u kala daaq tagaan lana kala leeyahay seko iskuma sakoobayaan wa kaana uu yahay alfaxlu qoodhuna waaxidan mid qura manaa neef quroo qoodhi inuu ku jiro looma jeedo dadoona toban ha ku jiraane tobankaasi waa inay ka dhaxeeyaan unbaa loo jeeda oo aanay xoolha xoolaha aanay kala lahayn waa hadday isku jinsi yihiin de lakiin hadduu midna idaleey midna uriye leeyi dee isku qoor ma noqon karaan midna waa orgi midna waa wan mug in markaa qoodhooda ay mid tahay lama shardiyo haday laba jinsi kale yihiin wa kaana uu yahay almashrabu meesha xoolahaasi ka cabbaana ceel iyo webi iyo il durduratay doonaysa waa noqota waaxidan mid qura meesha laga horo lafteedu waa inay meel qura noqoto meesha lagu joojiyo si ay u durduurtaanna waa inay meel qura noqoto kaana uu yahay alxaalibu qofka lisayana waaxidan mid qura qof quri waa inuu liso laakiin shardigan waa bushujaacu ku daray sida muctamadkaa ma jiro shardi maaha qofka lisaya inuu mid qura noqdo shardi maaha weelka lagu lisayaana inuu mid qura noqdo shardi maaha caanahooda in laysku daraana shardi maaha halkaa inuu geliyaaba itixaadu raaci inay cid quri wada raacdo qof iyo ka badankay doonayaan baa noqdaan وكان yahay mوضع الحل mوضع الحلب meeشha lagu lisaano waaxida meel qura فصل في نiساaب markaa شhuruudan maxaa loogu shardiyey waayo haddii waxyaaba aanay wadaagin xoolahaasi xaqiiqatan iskuma jiraan isku jirka xooluhu xoolaa la kala leeya isku jirkoodu fududayn buu keenaa hadday sideetan ariya isku darsadaan midba afartan uu leeyahay dee mid walba neef baa ka bixi lahaa sooma sideetanka hal neefun baa laga bixin neefkaasubay qaybsanayaan wax isu celinayaan fududeyn bay keentay sooma arkaysa culaysna way keentaa oo afartan adhiya isku darsadeen midna labaatan buu le midna labaatan ama midna soddon buu leeyahy midna toban midna saka kumay waajibteen laakiin markay isku dareen nisaab bay isla gaadheenoo sakaa ku waajibtay culays bay keentay midkood bay wuxu fududayn kartaa isku darku midna waa ku culaysin kartaa lixda neef bay leeyihin mid labaatan buu leeyahy midna afartan neef bay ka bixinayaan ka afartanka marka horeba neefka waa laga rabay soo maha fududayn ba u keentay isaga ile neefkii waa lala bixinayaa ka labaatan kale culays bay kusoo kordhisay khultadiiyo isku jirku waxaa dhici karta inaan culays iyo fudayd midnaba aanay keenin oo boqol laba boqoloo neef baa isugu jira mid waliba boqol buu leeyahay de waa laba neefo haddii mid waliba boqolkiisu ay gooni ahaan lahaayna neefubuu ka bixin lahaa iminka isku jiraanna waa waa